subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo iraad iyo haysanaay qodobadaad ku maqli doontaan saaka waxaa ka mid ah gabdhaha barta kulidda beeraha oo kusoo badanaya magaalada jowhar kulan loogu mahadcelinayo ciidamada amniga oo lagu qabtay muqdisho wasaaradda cadaaladda soomaaliya oo bogaadiyey dhismaha xarumaha danta guud ee degmada dayniile gaadiidleyda magaalada baydhabo oo loogu baaqay yareynta xawaaraha baabuurta maamulka gobolka banaadir oo sheegay inuu wado qorshaha nashqadaynta cusub ee degmada daarusalaam deeqa biyodhaamin oo loo sameeyey bulshada degmada gar adag ee somalilan akhbaraadka dibadda saaka waxaa ka mid ah kada obaniyal oo xadidaysa adeegsiga jad gbt
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu abdaxsiis xasan aamocalin waa subaxnimo salaasaha taariikhda waxay ku beegan tahay kooda bisha abriil sanadka labada kun shan iyo labaatanka gabdhaha barta kuliyadda beeraha ayaa waxa ay kusoo badanayaan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe abdibite axmed macluw ayaa faahfaahinaya kuliyadda barashada tacabka iyo horumarinta beeraha ee jaamacadaha magaaladan jowhar waxay ahaayeen kuwa ay ka dhex muuqdaan ragga oo keliya balse waayihii dambe waxaa isbeddel ballaaran laga dareemayaa tirada gabdhaha barta tacabka beeraha iyo wax-soo saarka kuwaasi oo ku soo badanaya goobaha xirfaddaasi lagu barto leyla ibraahim cabdi waxa ay ka mid tahay gabdhaha barta kuliyadda beeraha waxayna inoo sharaxaysaa waxa ku dhaliyey in iyada oo dumar ay ku biirto kuliyadda beeraha oo ah kuliyadda ugu badan ee shaqo-xoogeedka lagu qabto wallaahi raaliyaanta dadka maxay dhahaan dumaraa tahay beera maxaa u dooratay beer maa falayaanba maa qaadanay muhiimada maan inaa beer la falo misena yaanba la qaato ee waxaa ku doortay maxaan waxay leedahay in xirfad xirfadaa ku jirto dadkana ma aaminsana in beerlee la falaayo bisay ka dhadhacsan waayahay wax walba caqabaday leeyihiin inta aad baranaysid kuliyadan beeraha caqabada aad la kulanta ma jirto wax caqabad ma kala kulmin dan raggi markeen meelo aadayaan waa aadaa marka baraticalka la aasanayo waa aasadaa waxa ad beriga dumaraa tahay dhibaato ku keenaya waxaas ma arkin meeshaa beriga la aasado waa aasadaa waxaan rajeynaa inaan heer fiican ka gaaro oo noqdo injineer beeraha walaa waxa uu baaqlaa kulidan faa'iidada leedahay hadda ma ogsana keliya waxaa dhadhacsan in beer la falaayo aanba la qaadanayo olbaxaayo laakiin faa'iido badan ay leedahay waxa uu baaqlaa inaan soo gaartaan kulidan agricultureka maxamed yaasiin mahdi madaxa waaxda shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaanu weydiinay qorshaha wasaaradda ay kaga dhigan gabdhaha barta kuliyadda beeraha iyo nidaamka ay ugu talagaleen in gabdhahaasi ay kula xiriiraan gabdhahaas waxaan leenahay inay isku yimaadaan wada tashtaan go-aano masiiriga ay meel dhigtaan gabdhaha caafimaadka hadeer waa aragnay barta meelaha qaar xataa falanteer ay ugu shaqeeyaan tuulooyinkay tagaan iyagana waxaa la rabaa meelahaas oo kale inay tagaan oo ay soo muuqdaan hadda sanadkan beerihii waaba markii laga soo tago falkii weynaa wixii kale waa laisaga yimid oo waxaa yeela hadda waxaa la tacbaa qajaarka iyo babaayga iyo qaraha iyo oo green houseka dhexdiisa lagu tacbo waxaasna fal badan uma baahno haddii gabdho iyo wiilal la isu yimaadaan oo iskaashi ay sameeyaan waxaan aaminsannahay in ay ka bixi karaan wadamo oo aan beer lahayn oo dhagax korkiisa ah ayaa dad inta ceel samaystaan ay inta isku tashtaan ugu yaraan ilaa iyo toban qofood ay wax ka soo saarayaan dad haddana cilmigii bartay haddana aqoonti leh jowar ku dhex dhaqmay degan in micnaha beerta ay tabar u weynayaan waayihii dambe isbeddelka dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa guud ahaan geyga soomaalida haba ugu badnaatee jaamacadaha ku yaala magaaladan kuwaasi oo intooda badan ardada ay ku biirayaan kuliyadaha xirfadaha ah ee taageera qofka kulan loogu mahad celinaya ciidamada amniga ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho nuur maxamed cabdi ayaa soo jeedinaya qodobkaasi kulankan ayaa lagu mahad celinaya saraakiisha saraakiil xigeenada iyo ciidamada kala duwan ee guutada saddex labaatanaad ee boolis militariya kuwaasi oo ka shaqeeyey amniga caasimadda ee muqdisho gaar ahaan howshii adkeed ee ay qabteen bisha barakeysan ee ramadaan iyo maalmaha ciidda ayaa lagu qabtay xarunta maslax sidoo kale halkaasi waxaa ku sugnaa saraakiisha kale ee boolis militariya maamulka degmada hiliwaa iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir taliyaha guutada saddex labaatanaad ee ciidanka booliiska militaria aadan jaalle oo soo qaban qaabiyey kulankan ayaa saraakiisha ku dhiirageliyey howsha adag ee ay qaranka u hayaan wuxuuna kusii dhiirageliyey in ay halkooda kasii wadaan ujeeddada qadani waxay ka daareed mahadcelin maadaama ay shalay noo ahayd maalin ciida inoo dhammaata bishii barakaysaneed ee rabadaan qadana waxay ka daareed in loo mahad celiyo saraakiisha saraakiil xigeennada alifleyda iyo debleyda guutada saddex labaatanaad iyo dhammaan ciidanka amniga ka howlgala caasimadda muqdisho runtii waxaad qabateen shaqo aada u wanaag badan cibaado ah waxaadna ka dhabayseen dhaartii aad dhaarateen oo ah difaacidda dalka dadka iyo diinta waxaan sidoo kale mahadcelin ballaaran idinkaga wadnaa madaxda qaranka ee ugu horeeyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo madaxda kale ee qaranka iyaduna ee yacni yacni qaadista waxa la yidhaaho mas-uuliyaddu waxay le waa adag tahay waxaana loo soo dhiibay ammaano ah inaan idinsoo gaarsiino mahadcelin ballaaran la idinkugu mahad celinaayo shaqada adkeed ee aad ka qabateen caasimaddan tii ugu dambeysay bishaan rabadaan iyo guud ahaan intaad kasoo howlgeleyseen caasimaddan muqdisho oona malaynayo inay iidi saddexaad ee caasimadda muqdisho aad ka howlgeleyseen iyuu ahaaday shalay dadka soomaaliyeed waxay idiin hayaan abaal weyn iyo qaranka soomaaliyeed intaba waxayna idinkugu mahad celinayaan shaqada adag ee ugu horeeya amniga ee aada u qabateen dadkan soomaaliyeed guud ahaana annaguna waa idiin mahad celinaynaa runtii waan yacni ma soo koobi karo farxadda qalbiga ku jirta saraakiisha ciidanka xukumaysay taliya horin ilaa wixii ka sarreeyey yaatiin ma soo koobi kara maanta sababto ay tahay waxaan xasuustaa soddonkii bishii rabadaan lasoo dhaafay qof naga mid ee hurda ma jiro saacad ka mida saacad kastaan soo jeednay xilli kastaan u diyaarsanayn waajibaad kasta iyo xaalad kasta soo kororta runtii waana ku guuleysano maanta sidaad dadka soomaaliyeed si nabad ay yani soonka yani ay soon ku xirteen soonkana ku fureen ilaahay ama haddaa iskale intaas ka sugan idinka ama haddaa iskale aad iyo aad amaasan tihiin guuleysta waxaan ka rajayneynaa dhammaanteyn inaad waxaa la yidhaaho halkaas kasii wey doontiin shaqada meesha maanta amnigu joogana meel ka sareysa aad gaarsii doontiin waxaan u mahad celinayaa guud ahaan maamulka gobolka banaadir heer gobol iyo heer degmo iyo heer waax wada shaqayntii wanaagga badneed iyo garab istaaggii ay u sameeyeen ciidankan amniga gaar ahaan guutaha saddexlabaatanaad si kastaba haatee laamaha ammaanka ayaa dadaalkooda laba jibaaray ka hortagga caqabadaha bisha barakaysan ee ramadaan iyo maalmaha ciidda gaadiidleyda magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay ayaa loogu baaqay yareynta xawaaraha baabuurta si loo ilaaliyo badqabka iyo amniga bulshada ku nool magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay islamarkaasna aysan u dhicin dhibaatooyinka la xiriira shidalka ayaa waxaa loo sameeyey awaamiir la xiriirta gaadiidleyda islamarkaana sharciyo ay ku kala shaqayn karaan gaadiidleyda kala duwan ee ku dhex shaqeeya gudaha magaalooyinka gobolka baay ayaa waxaa loogu baaqay inay ku socdaan xawaare aad u gaaban maadaama lagu guda jiro maalmaha ciidda guud ahaan dalka afhayeenka ciidamada booliiska magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay ayaa awaamiirta la wadaagay gaadiidleyda ku nool gobolka baay dadka oo bijaajleyta eh magaalada maylaray iyaala oo basalaad iidad laha tukudi iyaala magaalada haka fasaxmeen dadweynaha magaalada haka fasaxmeen ini tartiibta baabuurta aan wadan mas-uuliyad wayba ku saaran dadku sugado mas-uuliyad ku saaran way kaloo mas-uuliyad ku saaran iyaalka jidka magaalada maylaray mas-uuliyad ku saaran ehe mahad ishu kuli isku leh oo soonkii labaatan iyo sagaal yey oo maylaray safayle ka soonni alxamdulilaahi rabbil caalamiin iyadaba maylaray ilaahay inaynu ku shukriinu gaar ahaan wayba antoon ku mahadnagay ciidamada amniga oo qaybo jashaldajiisan sida booliiska ciidamada nabad sugidda asluubta militariga dhammaan ciidanka maylahay amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali guud ahaan ciidanka maylahay amniga sugaay ee soomaali eedeeda aan mahadsanyin khaasatan ciidanka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ku sugan magaalada baydhabo qaybo jashalgadiisan safayle maylahay aan wada shaqeeyan gaar ahaan wayba safayl ciidankan la shaqeeyey bilaan sooma aan ka soomay magaalada baydhabo gadoomiyaha dhalinyarada labaandu ay sanadaacad itiimbiyeyna safayle maylahay qaybo shaljidiisan oo ciidamada maylahay aan la shaqeeyan marka wayba soomaalika maamahadaase wayba laha aynoo halawnay maalmo ciida ciidamada boliis wayba aan ka baaqay maalmo ciida sidiidan bir mase afartan bir ini iyo eed eed maylahay aan dhabar adeegan shicabka meelohan iska baxaayeen oo ciyaaro hidihi dhaqan jooga suubsadaayeen meelo fanaaniintan iska kooyeen dadweynaha meelo ka caweeyeen ciidamada amniga way baan ka baaqay ini maylahay eed iyo eed mas-uuliyadna isku saaraan tankala wayba maylahay in sheegay dadka oo bijaajleyta eh magaalada maylahay iyaala oo basalaad iidad laha tukudi iyaala magaalada haka fasaxmeen dadweynaha magaalada haka fasaxmeen ini tartiibta baabuurta aan wadan mas-uuliyad wayba ku saaran dadku sugado mas-uuliyad ku saaran way kaloo mas-uuliyad ku saaran iyaalka jidka maraayinga may dhahay mas-uuliyad ku saaran marka walaal wayba kalena bijaaj kalaan ku wadahay walaal markale walaal wayba kalena ini shil ay isku ilaalida gaadilidan ayaa waxaa loogu baaqay in ay yareeyaan xabaaraha ay adeegsadaan si badqabka iyo amnigooda loo ilaaliyo shacabka ku nool deegaanada gobolka baay maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inuu wado qorshaha nashqadeynta cusub ee degmada daarusalaam ee gobolka banaadir nuur maxamed ayaa mar kale soo jeedinaya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir uu wado qorsho lagu horumarinayo degmada daarusalaam si ay ula mid noqoto degmooyinka kale ee gobolka banaadir qorshaha horumarinta degmada daarusalaam ayaa waxaa ka mid ah naqshadeen cusub oo loo dhisayo degmada dhismaha wadooyinka iyo cagaarinta degmadaasi gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshahan muhiimadda ay tahay in laga helo wax walba oo social serviceska ah deegaankan daarusalaam dadka degan way dadaaleen maamulka gobolka banaadirna wuxuu gartay inuu soo jeedin u sameeyo wasaaradda arrimaha gudaha den wasaaradda arrimaha gudahan madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku soo saaro fidintii rasmigaa inay degmo ay noqon karto waan ku faraxsannahay in gobolka banaadir in saas uu fido master balaanka degmadan daarusalaam waxaa loo diyaariyey si mobal casri ah waxaa laga soo minguuriyey caalamka sida ay u dhisan tahay sida hadda aad u jeedid waxaa waaye hawo furan iyo maxaa la yidhaahdaa iyo qorshe saxan khariidab saxan ayaa loo jeediyey hadda run ahaantii waxaa arkaya magaalada muqdisho in dad noocan camal meel isku yimaada aysan badanaa ciriiri ay ku tahay laakiin degmada daarsalan in loo diyaariyey waxaan rajayn doonaa degmooyin kale caasimadda ku nool sida xamarjab iyo xamarweyn iyo shangaani inaan iyadana noocan aan u samayn doono khariid saxan aan u samayn doono waxaan leenahay waaxid maxaa la yidhahda arbal balaan injineero fara badanaa joogaan meesha waxaa ka jira ciriir badan maadaama caasimadda meelihii ugu horreeyey ay ka mid tahay maxaa la yidhahda magaalada muqdisho waxaan rajayn doonnaa een, degmada daarsalaan waddooyinkeeda iyo maxaa la yidhahda een, green- een, gr- greenkeeda cagaaran loo sameeyey waddooyinka cisbitaallada iskuullada iyo maxaa la yidhahdaa hawadan furan oo meeshaan aan iskugu imaannay inaan mustaqbalka dhow aan u diyaarin doonno magaalada muqdisho dhammaanteed biidnillahi alkariim daarusalaam ayaa ka mid a degmooyinkii ugu dambeeyey ee loo ansixiyo inay ka mid noqdaan degmooyinka gobolka banaadir waxaana ay ahayd sannadihii dambe mid sii koraysay horumar la taaban karana laga sameeyey mahadsanid deeq biidhaamina ayaa loo sameeyey bulshada ku nool degmada gar adag ee somalilan abdifataax axmed macluw ayaa faahfaahinaya golaha deegaanka ee degmada gaar adag ayaa kala diray deeq biyo dhaamin ah oo loo sameeyey dadka ku nool deegaanka gaar adag taa oo ka timid madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan xildhibaanada golaha deegaanka degmada gaar adag iyo maayarka degmadaasi ayaa gargaarka deeqda biyaha ah ee ka yimid madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan waxay uga mahadceliyeen nidaamka ay u soo gaarsiiyeen wakiiladii loogu talagalay in reer gaar adag biyahaasi ay ku saasimaan sidoo kale golaha deegaanka ee degmada ayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan uga mahad celiyey dadaalada uu ka wado deegaanada gobolka sanaag oo idil taa oo ku aadan nabadaynta iyo horumarinta deegaanka hadalkaygu waa saddex qodobo mid waa laga hadlayo waa kaa abatanka oo garada waxay u baahan tahay bi- baabaar baa ku dhufatay kareel baa ku dhufatay baadiyo biyo waa u baahan tahay madaxweyne adaa idhaa dalka madaxweynaha nala joogee baariyo biyoba waan u baahan aan halkan ka dirano insha allahu tacaala marka koowaad eh, waxaan u mahadceliyay marka labaadna waxaan u mahadcelinaynaa madaxweyne ku-xigeenka iyo sodonka lowdha biyahan soo gaarsiiyey maantana halkan aan ku qaybinayno Eh, waxaan sidoo kale haddii bakeri baaqayga ku jirteen biyalaanti weli ay taagan tahay ayna baahsan tahay miyigii magaalada labadaba ay u dhan tahay Eh, hay-adaha kuwa caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo dowladdaba waxaanu eh, u diraynaa baaq
marka koowaad waa inaan uga mahad celino madaxweyne ku-xigeenka iyo soo gaadhsiiyey biyaha oo runtii xilli loo baahnaa ku soo beegantay Een, marka xigtana waxaan bogaadinaynaa howlaha een, madaxweyne ku-xigeenku muddada bisha iyo dheeraadka ah ee rabadaanti ahayd u joogo iyo waftigiisa iyo jaranka ciidamada militariga ay u joogaan een, gobolada bari gaar ahaan gobolka sanaag oo aanu ka tirsannahay oo aan rajeynayno insha allah inuu gebagebe yahay aad iyo aad baan u bogaadinaynaa oo aan u soo dhoweynaynaa Een, tan xigta waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa oo aan soo dhoweynaynaa oo aad iyo aad u bogaadinaynaa oo ugu horreeya runtii madaxweyne ku-xigeenku iyo golihiisa wasiirada ee runtii u jooga qaramaynta ciidamada madaniga waanu aad ugu bogaadinayno soona dhoweynayno iyo runtii nabadaynta degmada ceeraf weyn oo runtii soo jiitantay in doora colaadeeda aad iyo aad iyo aad baanu runtii ugu bogaadinaynaa inuu maanta muddooyinkii dambe xaalad macaluul ah oo dhanka biyo la-aanta ah ayaa ka jirtay qaybo ka mid ah gobolka sanaag haba ugu badnaatee degmada gaar adag markaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada iyo waryaheena nuur maxamed cabdi
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada aan ku bilownay sarifka lacagaha qalaad heerka boqolka doolar suuqyada jawhara ee qabashada ayaa la kala siisanayaa laba milyan sagaal boqol iyo siddeetan halka bixinta la kala siisanayo saddex milyan iyo soddon haatana miciishada afka bariiska xamsaha ayaa la kala siisanayaa siddeed iyo labaatan doolar haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar haafka bariiska dalka ayaa la kala siisanayaa saddex boqol toddobaatan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga kiilada burka ayaa la kala siisanayaa shan iyo toban doolar haafka sonkorta ayaa la kala siisanayaa sagaal iyo toban doolar tobanka kiilo baastada ayaa la kala siisanayaa toban doolar kontonka liitar ee saliidda cadayda ayaa la kala siisanayaa kow iyo soddon doolar kombada galeyda ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga digirta ayaa la kala siisanayaa shan iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga xubintii sarifka iyo suuqyada magaalada waa naga intaa markaana xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta ee man city ayaa war ka soo saartay elen han oo wajahaya muddo dhaawac islamarkaana ugu maqnaa kooxda man city kadib markuu dhaawac kuraanto ah soo gaaray kulankii promote ee fc cabka laacibka heerka caalamiga ee waddanka norway ayaa dhaawac soo gaaray intii lagu guda jiray tartanka uu la galay cayaaryahanka qadka dhexe ee promosa lowis cook qaybtii labaad ee ciyaarta oo ay laba iyo hal kaga badiyeen wareega kuwarta finalka efa kabka haalan wuxuu dareemaya xanuun badan waxaana lagu dhex daaweeyey garoonka ka hor inta aan ciyaarta laga saarin sababo la xiriir dhaawac soo gaaray afar labaatan sano jirkan ayaa maray tijaabadii ugu horeysay isniintii wuxuuna haataani booqan doonaa khabiir ku takhasusay iyadoo city ay raadinayso inay ogaato halista dhaabac inkastoo ay rajeynayaan inuu dib ugu soo laabto ka hor dhammaadka xeereedkaani warbixin cusub oo ku saabsan haalan oo la sii daayey habeennimadii isniintii city ayaa bayaan waxay ku sheegtay in manchester city f c waxay xaqiijin kartaa in haalan uu dhaawac ka soo gaaray canqawa bidix ama qaybta bidix ee lugta qodobkaasi cayaaraha ayaan ugu dambeeyey guud ahaan warkii subaxnimo aad ka dhagaysanayseen raadiya haysanaya magaalada jowhar nabadgelyo